بسم الله الرحمن الرحيم باب دخول الكعبة والصلاة فيها والدعاء وحبابكن uu ka hadlayaa kacbada in gudaheeda la galo oo lagu dhex dukado lagu tukado laguna ducaysto can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala inuu yidhi qadima rasuulu اllah rasuulka allah ayaa soo galay sala allahu alayhi wasalama yowma alfatxi maalintii maka la furtay ayaa rasuulku sala allahu alayhi wasalama uu soo galay maka fa nazala waxa uu degay rasuulku markaa bifinaa'i ilkacba kacbada horteedii ayaa uu degay wa arsala waxaanuu u fariin diray ilaa cuhmaan ibni alxa cuhmaan ibnu talxa ayuu fariin u diray fa jaa'ahu bilmiftax miftaaxii kacbada ayuu markaa u keenoo ula yimid fafutixa albaabu albaabkii ayaa markaa la furay ama fafataxa albaaba albaabkii ayaa markaa rasuulku uu furay sala allahu alayhi wasalam qaala waxau yidhi uma dakhala anabiyu sala allahu alayhi wasalam dabeed nebigii ayaa kacbada dhexdeedii galay wa bilaalun iyo bilaal wa usaamatu bnu zaydin iyo usaama ibnu zayd wa cuhmaan ibnu talxa iyo cuhmaan ibnu talxa radia allahu canhum dhammaantood ilaahay raalliha ka ahaadee wa amara bilbaab albaabkii ayaa nebigu amray markaa in la xidho oo fa uqliqa waa la xidhay falabisuu waxay ku nagaadeen markaa fiihi yacni kacbadii dhexdeedii waxay ku nagaadeen maliya wakhti dheer ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtii la socotay ay kacbada ku dhex nagaadeen gudaheedii uma fataxa albaaba dabeed albaabkii ayaa rasuulku uu furay qaala cabdullah cabdullaahi ibnu cumar waxau yidhi markaa fabaadartu nnaasa dadkii ayaan anigu ka soo wada dheereeyey fatalaqaytu rasuula allah rasuulkii allah ayaan markaa la kulmay sala allahu calayhi wasalama khaarija isagoo kacbadii dibadda uga soo baxaya ayaan rasuulka markaa la kulmay wa bilaalun calaa isrih iyadoo bilaalna raadkiisa waayo uu daba socdo yacnii rasuulkii ilaahay oo soo baxay bilaalna uu daba socdo oo uu ku xigo faqultu libilaalin bilaal markaa waxaan ku yidhi hal sallaa fiihi rasuulu ullah rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam kacbada dhexdeeda ma ku tukaday qaala nacam waxau yidhi bilaal haa waa ku dhex tukaday qultu waxaan idhi buu yidhi markaa ibnu cumar ayna halkuu ku tukaday qaala waxau idhi bayna alcamuudayni labada rukun ama labada tiir dhexdooda ayuu ku tukaday tilqaa'a wajhi wejigiisa hortiisa ama muqaabilkiisa yacni waxau idhi ibnu cumarow markaad kacbada gasho halkaa wejigaaga hortiisa labada tiir ee kaa soo horbaxa labadaa dhexdooda ayuu rasuulku ku tukaday qaala waxau idhi markaa ibnu cumar wanasiitu waxaan iloobay an as'alahu inaan bilaal weydiiyo kam sallaa imisuu ku tukaday waxaase iseegtay buu yidhi inaan idhaahdo imisuu halkaa ku tukaday laakiin wuxuu ii xaqiijiyey uun inuu laba ragcadood waxaan ujeedaa inuu salaad ku tukaday bayna alcamuudayn labadaa tiir dhexdooda inuu salaad ku tukaday ayuunbuu ii sheegay laakiin intuu ku tukaday iima sheegin anna ma weydiin cabdillaahi ibnu cumarna markaa waxaa caadadiisa ka mid ahayd oo saxaabada kale ku yaqaaneen inuu aad iyo aad ugu dadaali jiray tatabucu alasar raadadka nebigu xataa xaajada meeshuu ku gutayna dhaho inuu raacraaco meeluhuu nebigu maray sala allahu calayhi wasalam marka xadiidku daliil waxa uu yahay kacbadii in la dhex geli karo lagu tukan karo laguna ducaysan karo can ibni jurayjin waxaa laga wariyey qaala inu yihi qultu licataa cataa waxaan ku yidhi asamicta bna cabbaasin ibnu cabbaas ma maqashay oo yaquulu leh inamaa umirtum biatawaafi waxaa laydin faray un kacbada inaad ku tawaaftaan eh walam tu'maruu bidukhuulih laakiin inaad gashaan laydinma amrin sidaa ibnu cabbaas oo leh miyaad maqashay ayuu cataa ku yidhi ibnu jurayj qaala waxau yidhi cataa markaa lam yakun ma ahayn ibnu cabbaas yanhaa can dukhuulih in kacbada la galo dadka uma diidi jirin walaakinii ha yeeshee samictuhu waxaan maqlay ibnu cabbaas yaquulu isagoo leh akhbaranii usaamatu bnu zaydin usaama ibnu zayd wuxuu ii sheegay radia allahu canhumaa ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama lama dakhala albeyt markuu kacbada galay dacaa inuu nebigu ku ducaystay fii nawaaxiihi kullihaa kacbada dhinacyadeeda oo dhan jihooyinkeeda oo dhan meel walba inuu istaaguu ku ducaystay ayaa uu ii sheegay usaama oo walam yusalli aanu ku dhex tukanin fiihi kacbada xataa kharaj ilaa uu dibadda u soo baxay falamaa kharaja markuu soo baxay markaa nebigu rakaca wuxuu ku tukaday fii qubuli lbeyti kacbada muqaabilkeeda halka yacni ka soo hor jeeda ayaa nebigu markaa waxa uu ku tukaday rakcatayni laba ragcadood ayaa markuu kacbadii bannaanka uga soo baxay muqaabil albeyt halka kacbada ka soo horjeeda ayuu laba ragcadood ku soo tukaday wa qaala waxa uu yidhi rasuulku haadihi alqibla qibladii waa tan loo soo jeedsanayey qultu lahu waxaan ku yidhi rasuul qultu lahu waxaan ku yidhi markaa usaama maa nawaaxiiha kacbada dhinacyadeedan uu nebigu ku ducaystay waa maxay afii zawaayaaha ma rukunadeeda afarta aba zaawiyadu waa arkaantii tiirashii afarta ahayd marka waxau yidhi maa nawaaxiiha dhinacyadeedan aad leedahay wuu ku ducaystay waa maxay usaamow afii zawaayaaha ma rukunadeeda afartaa ayaad uga jeedaa qaala waxau yidhi bal fii kulli qibla bale yani iska daa zawaayaadka maaha afarteeda rukunuune fii kulli qibla qiblo kasta macnaha jiha kastoo min albeyti kacbadii ka mid ah bal fii kulli qiblatin min albeyt waxau yidhi iska dhaaf yani waxa weeyaan rukumadeedan eh dhinac kasta oo beytka ka mida wuu iska taagay waanu ku ducaysay sidaasaa uu yidhi usaama markaa sida muuqata dee waa ku kala duwan yihiin masaladan usaama iyo bilaal oo bilaalna wuxuu yidhi kacbada intuu dhex galay buu ku dhex tukaday bayna alcamuudeyn oo xataa halkii uu ku tukaday oo cayimay walow tiradii uu sheeginba eh usaamana wuxuu leeyahay markuu kacbada galay nawaaxideedii oo dhan unbuu meel kasta intuu istaagay ku ducaystay kuma tukan ilaa uu dibadda uga soo baxay oo muqaabil albeyt kacbada horteeda uu laba ragcadood ku soo xidhay sida saxiixaana waxa weeyi qowlkaa bilaal waayo usaama isagu haddaanu salaad ku arag dee bilaal wuxuu ka warramay wixii uu ku arkay markii uu la galay waman calima xujatun calaa man lam yaclam qofkuna wuxuu ogaado yacni xujo waxa uu ku yahay ciddaan dee ogaan marka bilaal isagu wuxuu ka warramay wixii uu ogaaday ee uu arkay oo ah inuu rasuulku ku tukaday sala allahu calayhi wasalam sidaa bilaal baana sax ah baabun fii xajati nabiy baabkana waxa uu ka warramayaa xajadii nebiga sala allahu calayhi wasalam qaabkuu u xajay waa xajkii xajatu lwadaac jaabir bnu cabdillaahi baa markaa ka warramaya oo waa xadiidkii dheeraa can jacfar bni muxamedin waxaa laga wariyey can abihi abihi wuxuu ka wariyey qaala inuu yihi dakhalnaa calaa jaabir bni cabdillaah jaabir bni cabdillaahi baanu u soo galay radia allahu canhum oo fasa'ala can ilqawmi dadkiibuu markaa jaabir waraystay warkani waa kuma kanna waa kuma dadkiibuu waraystay buu yidhi xata intahaa ilaya ilaa aniga uu isoo gaadhay siduu nin walba waa kuma u lahaa faqultu markaa waxaan ihi ana muxamed ibnu cali ibnu xusein waxaan ahay muxamed ibnu cali ibnu xusein fahwa biyadihi ilaa ra'sii gacantiisii uu markaa madaxayga soo saaray oo fanazaca siri laclaa yacni waxa weeyaan ballankii xagga sare igaga xidhnaa ayuu iga furay uma nazaca zirii alasfal dabeedna ballankii hoose ayuu iga furo uu iga siibay marka waxa weeyaan dee dharkii aan ku xidhnaa ilaa madaxa ilaa xagga laabta ee baldhammadu ay ku xidhnaayeen alasraar ayuu kii sare iga waxa weeyaan furay xagga madaxa igaga xidhnaa kii xagga laabta hoosena waa iga furay uma wadaca kafahu dabeed gacantiisii ayaa waxa uu saaray bayna sadiyaya labadayda naas dhexdooda ayuu gacantiisii sidaa u saaray jaabir waxa uu yidhi markaa wa ana yowmayda anuguna maalintaasi hulaamun shaabun inan yaroo dhallinyaraan ah faqaala markaa waxa uu yidhi jaabir marxaban bika soo dhowow yabna akhii walaalkii inankiisiiyow soo dhowow ayaa uu yidhi sal camaa shi'ta waxaa doontay weydii fasa'altuhu markaa su'aal ayaan weydiiyey baa uu yidhi jaabir wa huwa acmaa isagoo indhala isagoo intuu gaboobay indhabeelay oo da'ah waxadara waqtu salaati waqtigii salaaduna waa soo xaadiray faqaama markaa wuu kacay jaabir fii nisaajatin go uu isagu lahaa waa nooc dharka ka mida oo mansuujoo la talo marka faqaama fii nisaajatin go'a uu lahaa ayuu ku kacay jaabir oo multaxifan bihaa nisaajadaa ama go'a isagoo hillaabtay oo kullamaa wadacaha mar kastoo go'a uu saaro calaa mankibayhi labadiisa garabuu ku tuuruus duldhigo rajaca talafaha ilayhi labadiisa dacal go'aas ayaa ku soo noqonayay jaabir min saariha min sikarihaa yaraanta ay yar tahay darteed oo mar kastuu labada garab ku tuuruu saaro dee xagga dambey ka soo faydmasay yaraanta yani go-aasi uu yaryahay aan u weynayn darteed isna markaa haddana wuu ku celin wuu isku asturayey waridaauhu go-yiisiina ilaa janbihi dhinaciisa ayuu yaallay oo cala almishjabi katabaanka dharka la sudho ayaa gu-iisii kale u sudhnaayuu dul saaraa fasallaa binaa markaa waana tukiyey jaabiro faqultu waxaan idhi akhbirnii can xajati rasuuliillaah jaabiro waxaad nooga warantaa xajkii nebigu uu xajay sala allahu calayhi wasalam faqaala biyadihi gacantiisu markaa ku ishaaray jaabiro facaqada tiscaa sagaal buu guntay markaa yacni farihiisii tobanka ahaa ayuu sagaal guntay oo u qabtay faqaala markaa waxau idhi ina rasuula allah rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama makasa wuxuu nagaaday tisca siniina sagaal sannadoodoo lam yaxuja aan u xajini uma adana dabeed waxau ogeysiiyey fi nnaasi dadkii fi lcaashirati sanadkii tobnaad ayaa waxau ogeysiiyey rasuulku ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama xaajun rasuulkii ilaahay inuu xajiyayo ayuu sanadkii tobnaad ogeysiis ku bixiyey rasuulku faqadima almadiinata madiine markaa waxaa soo galoo yimid basharun kasiir dad fara badan oo kulluhum dhammaantood yaltamisu uu doonayo an ya'tama birasuuliillaah rasuulka alle inuu ku daydo sala allahu calayhi wasalam oo wayacmala uu sameeyo mila camalih sida uu samaynayo kale uu sameeyo fakharajnaa macahu markaa nebiga ayaanu la soo baxno aanu soo raacnay xataa ataynaa ilaa aanu nimid dalxulayfa meeshaa dalxulayfa la yidhaahdo miiqaadka reer madiine ay xajka iyo cumrada ka xidhaan ah makaankaa ilaa aanu nimid maanta waa halka abyaar cali loo yaqaano eh fawaladad markaa wuxuu yidhi halkaa waxaa ku umushay asmaau bintu cumays asmaa bintu cumays oo haweenaydii abuubakar ahayd ayaa halkaa ku umushay muxamed ibna abi bakrin radia allahu canhum muxamed ibna abi bakar ayay halkaa ku umushay fa arsalat ilaa rasuuliillah rasuulkii allah ayay u fariin dirtay asmaa sala allahu calayhi wasalama kayfa asnac oo ay tidhi sideen sameeyaa rasuulkii allow waan umulay eh qaala waxau yidhi markaa rasuulku ikhtasilii maydho oo wastakfirii waxaanad ku xidhaa bihawbin maro maxalkii dhiigga uu ka soo baxay yacni istikfaarku waa labada lugood dhexdooda halkii dhiigga yacni looga baqay dee inuu dhiig ka soo daato ila gabadha haweenaydu hadday umusho waxaa ka yimaadaa dee waa dhiiggii dhalmadoo muddo ka socda markaa waxau yidhi ikhtasili horta iska soo maydho wastakfirii bihawbin marana ku xidh maxalkii ama meeshii dhiig uu ka soo baxo labada lugood dhexdooda maradaana ku xidh si aanu dhiig iyo wax lamidihi kaaga soo daadan halkaa taaggaa markii hashiisii la kortay ayaa waxau yidhi nadartu waxaan eegay jaabir ilaa maddi basarii araggaygu halka u gaadho maddulbasar waa meesha ishaadu ay ilaa aragtaydu gaadho markaa waxau yidhi nadartu waxaan eegay ilaa maddi basarii ilaa araggaygu halka uu gaadhayaan eegay oo bayna yadayhi nebiga hortiisii ah min raakibin wamaashin iyadoo dadku ay buuxaan ay u qaybsan yihiin mid wax fuushan iyo mid lugaynaya wa can yamiinihi nebiga midigtiisii ayaan eegay mila daalika intaa in la midoo halka ishaydu ay gaadho ila aragtay wa can yamiinihi midigtiisana waxa ayaan eego waxaan ku arkay mila daalik taasoo kale yacni dadkii oo u qaybsan mid wax fuushan iyo mid lugaynaya wa can yasaarihi bidixdiisiina waxaan ku arkay markaan eegay mila daalik taas oo kale wa min khalfihi gadaashiisiina mila daalik taa oo kale macnaha waxau yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam hortiisaan eegay oo midigtiisaan eegay oo bidixdiisaan eegay oo xaggiisa dambaan eegay intaba waxaan ku arkay ilo aragtay halka araggaygu u gaadhayo dadkii oo u qaybsan mid lugaynaya iyo mid wax fuushan farabadnaanta intay leegyihiin wa rasuulullaahi rasuulka allana sala allahu calayhi wasalama bayna adhurinaa dhexdeeda ayuu socday wa calayhi yanzilu alqur'aan qur-aankuna waa ku soo degaya wahuwa yacrifu ta'wiilah tafsiirkiisana waa garanayay nebigu sala allahu calayhi wasalam wamaa camila bihi wuxuu markaa nebigu ku dhaqmo oo min shayin shayna camilnaa bihi waanu ku dhaqmanay wax alla waxau nebigu sameeyana dee waanu samaynanay faahalla markaa waxau xidhay nebigu bitawxiidi tawxiidka ayuu xidhay oo yacni dee kelimaadkaa tawxiidka khaaliskii uu ku jiro ayuu ku dhawaaqay oo dee talbiyadii ah oo markuu xidhay labayka xajan waxa weeyaan dee talbiyadiina waa ku dhawaaqay waxau nebigu xidhayna ma xaj keliyu ahaa markii hore ma cumruu ahaa labadaba miyuu israaciyey khilaafkii ku jira waa soo maray laakiin sida ugu raajaxsan waa in qiraan xajkii nebigu uu ahaa oo xajkii cumradaba uu israaciyey nebigu markaa tawxiidkii ayuu xidhay oo waxa uu yidhi labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk labayka allaahumma allahayow ku ajiibay labayka ku ajiibay allahayow labayka waan ku ajiibay rabbigayow laa shariika lak wax kula wadaaga uluuhiyada iyo rubuubiyada iyo mulkigu kuma sugnaanin labayka waan ku ajiibay allahayow waayo ina alxamda mahadda iyo wanicmata nicmaduba laka adiga ayay kuu sugnaatay iyo walmulk boqortinimaduba laa shariika lak wax kula wadaagaa kuuma sugnaanin wa ahalla annaasu dadkuna waxay xidheen bi haada kan alladii kaasoo yuhiluuna bihi ay xidhaan ama dadkiina waxay ku talbiyeysteen waxay ku talbiyeysanayaan oo macnaha talbiyadaa rasuulka ah dee waxbay ku darayeen oo ku siyaadinayeen oo saxaabada qaarkood yacni alfaad bay ku siyaadinayeen oo ay ku derderayeen saynu horeba u soo marray ama dadkuna waxay xidheen wixii ay xidhanayeen oo ninna wax rasuulku uma diidin wuxuu xidhanayo nin xaj xidhay nin cumro xidhay nin israaciyey ninba waxbuu xidhay falama yarudda rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama calayhim shay-an minhu rasuulku waxa ay xidheen wax ka mida kuma radin oo kuma celin walazima rasuulu llahi rasuulkii allana waxa uu laazimay talbiyatahu talbiyadiisi isagu talbiyadaas nebigu intaa kama ziyaadin labayk allaahumma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka waalmulk laa shariika lak intaa nebigu kama ziyaadin laakiin saxaabada qaarkood waxbay ku ziyaadiyeen umana diidin nebigu sala allahu calayhi wasalam qaala waxau yidhi jaabiru jaabir radia allaahu canhu lasnaa maanaan ahaynan wii kuwa niyoonaya ila alxaja xaj mooye wax kale maanaan niyeysnayn lasnaa nacrifu alcumra cumrada mabaanaan aqoon xataa idaa ataynaa markaanu nimid albayta kacbadii macahu rasuulka aanu la nimid annakoo la soconnaa istalama arukna tiirkii xajarulaswadku uu yaallay aruknu alaswad afarta rukun ka mid ah aynu soo marray yacni rukunkaas ayaa uu waxa weeyaan taabtay fa ramala markaa waa gucleeyey alaaan saddex jeer waa tawaafkii ugu horreeyey tawaafuulquduumka saddex wareeg ayuu gucleeyey wamashaa arbacan afarna wuu socday uma nafada dabeed wuxuu u baxay rasuulku ilaa maqaami ibraahiim maqaamu ibraahiim xaggiisii ayuu u baxay oo calayhi salaam waa markuu tawaafkii dhammeeyey oo faqara'a waxa uu akhriyey waittakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa waxaad ka yeelataan ibraahiim halkuu ku joogsaday uu istaagayey markuu kacbada dhisayey waa maqaamu ibraahiime musallaa meel lagu tukada ka yeesha marka xaggii maqaamu ibraahim buu u kacay isagoo aayadda akhriyaya fajacala waxa uu ka yeelay markaa almaqaama maqaamkii maqaamu ibraahiim baynahu isaga iyo wa bayna albeyti isaga iyo kacbada dhexdoodii ayuu yeelay oo macnaha maqaamkiibuu xagga dambe ka maray si maqaamku ugu dhaxeeyo isaga iyo kacbada oo maqaamka xaggiisa dambe ayuu salaada labada ragcadood kusoo tukaday marka maqaamkuna dee kacbada aad buu ugu dhowaa markii hore laakiin cahdigii cumar ibnu khaaab ayaa halkan iminka uu yaallo la geeyo laga durkiyey fa kaana abi aabbahay waxau abuu yidhi markaa yaquulu kii yidhaahda walaa aclamuhu mana ogi dakarahu inuu ka sheegay ilaa cani nabiyi nebiga mooyaane sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi markaa aabbahay wuxuu odhan jiray mana ogi inuu arrintaa ka soo raray nebiga mooye cid kalena oo dee arrintaas waa arrin marfuucuu nebiga ka keenaye waxau odhan jiray kaana yaqra'u waxa uu ku akhri jiray markaa nebigu fi ragcatayni labada ragcadood ee tawaafka ee maqaamka gadaashiisa uu kusoo tukanayo qul huwa allaahu axad iyo waqul yaa ayuha alkaafiruun labadaas suuradood ayuu ku akhriyi jiray uma rajaca dabeed waxa uu kusoo noqday nebigu ila rukni tiirkii xajarulaswadka u yaallo fasalamahu waa taabtay mar labaad buu salaantii xajarka tiirkaa yacni rukniga u xajarulaswadku yaallo taabashadiisii iyo salaantiisii mar labaad buu kusoo noqday oo macnaha markii uu toddobadii wareeg sameeyey ee uu waxa weeyaan khalfa almaqaami labada ragcadood ku soo tukaday intaanu safo u bixin ayuu mar labaad ruknigii kusoo noqdo uu taabtay uma kharaja dabeed haddana waa baxay rasuulku oo min albaabi albaabkii buu ka baxoo ila asafaa buurtii safe xaggeedu u baxay falamaa danaa min asafaa safe markuu usoo dhowaaday nebigu qara'a waxa uu akhriyay ina asafaa waalmarwata safa iyo marwi min shacaa'ir illaah ilaahay shacaa'irtiisa waaweyn calaamadaha iyo astaamaha waaweyn ee ilaahay cibaadaadkiisa iyo yani waxa weeyaan cadamadiisa astaanta u ah ayay ka mid yihiin yacni waa calaamadaha iyo shacaa'irta waaweyn ee cibaadaadka ilaahay dartii loogu dhowaanayo lagu muujiyo marka aayaddaas u akhriyey markuu safo u dhowaadayna waxaanu yidhi rasuulku abda-u waxaan ku bilaabayaa bimaa badaa allaahu bihi ilaahayba wuxuu ku bilaabay ayaan ku bilaabayaa oo fabada'a bisafaa safa ayuu ku bilaabay waayo ilaahayba markuu tilmaamayey dee ina asafaa waalmarwata safa aya ayaa u horraysiiyey marka waxau idhi abda'u bimaa bada'a allaahu bihi waxaan sacyiga ku bilaabayaa halkuu ilaahay ku bilaabay oo fabada'a wuxuu ku bilaabay bisafaa buurtii safa ayuu ku bilaabay oo faraqiya calayhi waa koray buurtii ayuu dusha u koray xataa ra'a albayta ilaa kacbada u arkay marka maanta dee buurtu waata masaajidu ku dhex dhisan yahay yacni dhakada ugu sarraysa inaad u baxdana waxba shardi ma aha laakiin waxa weeyaan korriinka buurta aad koraysaa waa ilaa aad kacbada ka aragto mar alla markaad waxoogaa aan badnayn kortana dee kacbadii waa kuu muuqanaysaa haddii aad arki kari weydo zaxmada iyo buuqa iminka zamankan jirana dee waxba shardi maaha inaad aragto xaggeeda unbaad qaabilaysaa kuna ducaysanaysaa waxau yidhi markaa faraqiya calayhi kacbada waxa weeyaan safa ayuu koray xataa ra'a albayta ilaa kacbadii uu arkay oo fastaqbala alqiblata qibladii ayuu qaabilay markaa kacbadaa uu arkay ayuu qaabilay oo fawaxad allaha ilaahay buu keliyeyo wakabarahu waa weyneeyey rabbi wa qaala waxaanuu yidhi laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma ahaanin ila allahu alla mooyaane waxdahu xaal uu yahay keligii laa shariika lah wax la wadaagaa uma sugnaanin uluuhiyada iyo rubuubiyada lahu lmulku boqortinimo isaga unbaa iska leh walahu alxamdu ammaan iyo mahadna isaga unbaa iska leh wa huwa alla calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii kala weeyi laa ilaaha ay laa macbuuda bixaq xaq mid lagu caabudaa ma ahaanin ila allahu alla mooyaane waxdahu xaal uu yahay keligii anjaza wacdahu ilaahay yaboohda iyo ballanqaadkiisii waa u dhabeeyey oo wuu u xaqiijiyey nebigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam wuu yacni ballan qaaday nasriga iyo guusha oo wanasara cabdahu addoonkiisii ilaahay waa u hiiliyey oo wahazama alaxzaaba gaaladii isa soo bahaysatana ilaahay waa jabiyey waxdahu keligii ayaa alla u jabiyey uma daca dabeed waa ducaysay rasuulku bayna daalik intaa dhexdeeda yacni adkaartaa uu akhriyey dhexdeedii ayuu ku ducaystay oo faqaala waxau yidhi midla haada sidaasi oo kale ayaa uu yidhi alaaa maraat saddex jeer macnaha nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu safo koray ilaa uu kacbada ka arkay kacbadana uu qaabilo xaggeeda ayaa markuu ilaahay yacni keliyeeyey ee uu weyneeyey ayaa uu akhriyey kelimaadka tawxiidka laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdahu anjaza wacdahu wanasara cabdahu wahazama alaxzaaba waxdah intaa markuu akhriyey ayuu nebigu ducaysay duca dheer dabeed kelimaadkii tawxiidku haddana kusoo celiyey waxa uu ducaysay duca dheer haddana kelimaadkii tawxiidka ayuu kusoo celiyey waxa uu ducaysay duca dheer marka mar kasta kelimaadka tawxiidka intuu akhriyo ayuu duca aad u dheer u ducaysanayay nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa saddex jeer ayaa mar walba markuu tawxiidka akriyo ducadana uu ka dambaysiinayey uma nazala ila almarwa dabeed nebigu waxa uu soo daadegay xaggii buurta marwa xataa idansabat qadamaahu ilaa markii labadiisa lugood ay hoos ugu soo dhaadhaceen fii batni alwaadi togga bartankiisii ayaa saca uu gucleeyey yacni maanta halkan dee waxa weeyaan yaro hoobadkee hoosaysaa maanta waxaa lagu sameeyey dee laba calaamadood oo cagaaran oo labada calam ee greenka ah inta u dhaxaysa weeyaan batnulwaadigii uu nebigu gucleeyo intaasaa la gucleeya waxau ihi markaa xataa idansabat markay kusoo dhaadhacday qadamaahu labadiisu lugood nebiga fii batni alwaadi togga bartankiisii saca wuu gucleeyey xataa idaa sacidataa markay koreen labadiisu lugood taagii ee ay meeshii gotaanka ahayd ay ka baxeenna mashaa caadi buu isaga socday xataa ata almarwata ilaa buurtii marwe uu yimid maantana way calaamadsan tahay halka la guclaynayo iyo halka la soconayo fafacala markaa nebigu waxa uu ku sameeyey cala almarwati buurta marwe kamaa facala siduu ku sameeyey cala safa safa oo sidii uu safe ku sameeyey inbuu marwena ku sameeyey oo buurta marwe intuu fuulay oo uu qiblada qaabilay ilaa uu kacbadii ka arkay ayuu kelimaadkii tawxiidka akhriyey kadibna uu ducaystay sidaasuu yidhi xataa idaa kaana markii uu ahaaday aakhiru tawaafin sacyigii ugu dambeeyey cala almarwa marwa ile marwuu sacyigu kusoo dhammaanayaaye ayaa qaala nebigu wuxuu yidhi low annii haddii anigu istaqbaltu aan qaabilsanahun ka soo horjeeda imika min amrii arrinkaygii haddaan qaabilsanahay arrinkaygii hore imika mastadbartu wixii aan ka soo tegey yacnii maanta arrinkayga wixii hore ii sheegay haddaan maanta hayo oo yacni maanta aan taaganahay halkaan xajka ka soo xidhanayay dulxulayfa low istaqbaltu min amrii mastadbartu arrinkayga wixii hore ii sheegay haddaan maanta hayo oon maanta dulxulayfe taaganahay hee lam asuqil hadya hadyigan ma soo kaxaysteen wajacaltuhaa cumratan cumrana waan ka yeeli lahaa oo dee waan iska xalaaloobi lahaa weeyi faman kaana minkum faman ruuxa kaana ahaaday minkum xaalu idinka idinka mid yahay laysa macahu hadyun ku aan hadyi wadani falyaxillaha iska xalaaloobo walyajcalhaa cumratan cumrana ha ka yeelo oo macnaha xajkiisa iyo cumradiisu saa ha isku dhex galaan faqaama waxa istaagay suraaqatu bnu maalik ibnu jucshum yani saxaabigaa la yidhaahdaa kacay oo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii allow alicaamina haadaa ma sanadkayagan unba xajkan cumrada loo rogaye laga xalaaloobayo ilaa maalinta tarweeda ay imanayso am liabad mise waa weligeedba fashabaka waa isdhexgeliyey rasuulullahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama asaabicahu farihiisii ayuu isdhexgeliyey waaxidatan fi lukhra midba tii kalu sidaa intuu u dhexgeliyey ayaa wa qaala waxaa rasuulku yidhi dakhalat alcumratu cumradu waxa ay dhex gashay fi lxaji xajka maratayni laba jeer buu sidaa yidhi waxau yidhi laa maya yacni ma aha arrintu sanadkanuune bal liabadin abadaa yacni bal waxa weeyaan weligeed way isdhex gashay yacni cumradii iyo xajkii waa ay isdhex galeen weligood bal liabadin abadaa weligood way isdhex galeen xajkii iyo cumradii oo yacni sanadkan oo keliya ma aha marka macnuhu waxa uu yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu kacbada yimid ayaa waxa uu tamaniyey hadduu sida saxaabadiisa uu mutamatic noqon lahaa laakiin wuxuu sheegay isaga tamatuca waxa ka manciyey inuu ahaa dee hadyigan uu ka soo kaxaystay dulxulayfa oo wuxuu yidhi aniga iyo wax alle wixii hadyi watee hadyiga soo kaxaystay ma xalaaloobi karaane yacni ixraamkoodaasay ku jirayaan ilaa maalinta sideedaad ee yowmu tarwiya ay haddana xajka xidhaan oo ay sidaa acmaashii xajka ku gutaan ilaa maalinta tobnaad ay markay waxa weeyaan dawaafka ifaadada iyo waxa weeyaan ramyiga iyo hadiga ay gowracayaan maalintaa ilaa ay waxa weeyaan dee xalaaloobaan yowmu naxri intaa ka horraysa ma xalaaloobayaan laakiin waxa uu yidhi ninkii aan hadyiga wadani xajkiisii cumraha u rogo hana iska xalaaloobo xalaal ha iska ahaado ilaa maalinta tarwiyadu ay timaadee sideedaad dabeed maalintaasuna haddana xajkii dee ha xidho weeyi marka rasuulku waxa u yidhi dee maanta haddii arrinkaygii hore ii sheegay maanta aan gacanta ku hayn lahaay oon maanta dulxulayfo taagnaan lahaa hadiiba ma sameeyeen si aan sidiinaa u xalaaloobo hadiga ma soo kaxeeyeen waxau ihi markaa waqadima caliyun calina wuxuu kala soo galay min alyamani yaman wuxuu ka keenay bibudni nabiyi nabiga geeliisii sala allahu calayhi wasalam toddobiyo soddon halaad ayuu halkaa ka soo kaxeeyey yaman nebiguna saddex iyo lixdan buu dulxulayfo ka soo kaxeeyey boqol halaad bay sidaa ku ahaayeen oo dama fawajada markaa waxau helay calay faatimata faatimo oo radia allahu canha minman xalla kuwii xalaaloobay ka mida oo walabisad xidhatay hiyaaban sabiiqan dharkaa waxa weeyaan rinjiga ama midabkaasi uu marsan yahay xidhatay oo wakta xalad indha kuulatay oo ninkeedii isu diyaarisay ayuu u yimid oo xalaalowdayba fa ankara daalika arrintaa waa ku inkira cali calayhaa faatimo oo wuu u diiday oo fa qaalat waxay tidhi markaa faatima ina abii aabbahay ayaa amaranii bi haada sidani amray oo rasuulkaa sala allahu calayhi wasalam ila waa faatimo rasuul qaala waxau yidhi markaa fakaana caliyun cali wuxuu aha radia allahu canhu ilaa raallaa kaada yaquulu bilciraaq ciraaqkii u yidhaahda isagoo joogaalka ciraaq ayaa waxau cali odhan jiray fadahabtu ilaa rasuulillaahi rasuulka alla ayaan u tegay sala allahu calayhi wasalam muxarishan calaa faatima faatima anoo ku diraya liladii sanacat waxay samaysay mustaftiyan lirasuuliillah oo rasuulka alla weydiinaya sala allahu calayhi wasalam fiimaa dakarat canhu waxay ka sheegtay oo fa akhbartu waxaan rasuulka u sheegay annii ankartu daalika calayha arrintaa faatimo inaan ku inkiroon ku diiday faqaala waxau rasuulku yidhi sadaqad sadaqad runbay sheegtay runbay sheegtay maadaa qulta maxaa tidhi caliow xiina faradta alxaja markaad xajka soo xidhanaysay maxaa tidhi caliow qaala waxau idhi qultu waxaan idhi allahuma allahayow innii anigu uhillu waxaan xidhanayaa bimaa ahalla bihi rasuuluk rasuulkaagu wuxuu xidhay baan xidhanayaa baan idhi buu yidhi qaala waxau idhi haddaba fa ina maci lhadyu aniga fa ina maci lhadi hadyigii ayaa macayga ah faina maci alhadya hadyigii ayaan anigu wataa oon soo kaxeeyey ee falaa taxilu ma xalaaloobaysa ama falaa taxil laha xalaaloobi wuxuu yidhi mar haddaad tidhi rasuulku wuxuu xidhaan xidhay dee anuu hadyigii baan wataayo qaarin baan ahay ha xalaaloobin qaala waxau yidhi markaa fakaana waxa waa jamaacatu lhadyi hadyiga isugeyntiisu wuxuu ahaa aladii qadima bihi caliyun min alyaman kii uu cali yaman ka keenay iyo waladii ataa bihi nabiyu kuu nebigu keenay sala allahu calayhi wasalama mi'atan boqol buu ahaa yacnii isku darkii hadyigu kii yaman cali ka keenay iyo kuu nebigu dulxulayfa ka keenay boqolkaa buuxa ayuu ahaa qaala waxau yidhi faxalla annaasu kulluhum dadkii markaa way wada xalaaloobeen oo waqasaruu way gaabsadeen timihii ila nabiya nebigii mooyaane sala allahu calayhi wasalama waman kaana macahu hadyun iyo ciddii hadyi wadatay falamaa kaana yowmu tarwiyati maalintii tarwiyadee sideedaad markay ahaatay tawajahuu ilaa minan mina ayay u jaahisteeno faahalluu bilxaji xajkii ayaa ay xidheen warakiba rasuulu llahi rasuulkii allana wuxuu fuulay sala allahu calayhi wasalama hashiisii oo fasallaa waxa uu ku tukaday bihaa mina alduhra waalcasra waalmaqriba waalcishaaa waalfajra shantaa salaadood duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii iyo cishihii iyo subaxii ayuu halkaa ku wada tukaday uma makasa qaliilan dabeed waxoogaa buu nagaa ku nagaaday xataa talacat ishamsu ilaa cadeedii ay soo baxday subaxii sagaalaad ilan maalintii sideedaad ayuu salaadihii halkaa ku wada tukaday salaaduhu halkaa ku tukanayana waxay ahaayeen qasri oo waa gaabinayey ma jamcinayn oo salaad walba halkeeduu ku tukanayay iyadoo laakiin gaaban waxau yihi markaa xataa uma makasa qaliilan in yar buu ku nagaaday halkaa mina xataa alacat ishamsu ilaa cadeedii ay soo baxday subaxii sagaalaad ee carafa wa amara waxa uu amray nebigu markaa biqubba in waxa weeye taandho looga dhiso oo min shacarin dhogor ka samaysan wa amara biqubbatin min shacar waxau nebigu amray taandhadaa waxa weeyaan dhogorta ka samaysan oo tudrabu lahu loogu dhiso binamirata namira yacni togaa halkaa namiro la yidhaahdee masaajidka weyn ee maanta la yidhaha masjid namiro uu ka dhisan yahay halkaasuu yidhi taandhada iigu dhisa fa saara rasuulullahi rasuulkii ilaahay waa socday sala allahu calayhi wasalam walaa tashuku qurayshun qurayshina kamabay shakisnayn ilaa annahu waaqifun cinda almashcari alxaraam inuu istaagayo buurtaa la yidhaha mashcarulxaraamkaee musdelifo ku taalla halkaa inuu istaagayo mooye wax kaleba may moodeen oo quraysh ayaa jaahiliyadii waxay odhan jireen dee annaku waxaanu nahay ahlulxaram oo xuduudda xaramka ka bixi mayno marka halkaa mashcarulxaraamkuna dee xaramkuu ka mid yahay marka iyagu halkaa may dhaafi jirinoo carafo mabay gaadhi jirin ilan carafi xuduudda xaramka waa ka baxsan tahay marka iyagu carafoma may gaadhi jirine halkaa mashcarulxaraamka ayay istaagi jireenoo may dhaafi jirin markaa nebigu waa socday maalintaa carafo iyadoo qurayshi ay moodayso inuu halkaa cinda almashcari alxaraamun istaagayo kamaa kaanat qurayshun siday qurayshi ahayd tasnacu fi ljaahiliya mid jaahiliyadii hore samaysa faajaaza rasuulullahi rasuulkii ilaahay waa ka gudbay mashcarkii oo waa dhaafay xataa ataa carafata ilaa carafaba u yimid fawajada waxa u helay markaa alqubata taandhadii oo qad duribat lahu loogu dhisa binamirata halkaa togaa namira taandhadii oo loogu taagay ayaa u yimid fanazala bihaa halkaasuu ku degay nebigu xataa idaa zaaqat ishamsu cadeedu markay iilatee ay zuushay ee ay duhurkii gaadhay ayaa amara wuxuu amray bilqaswaa yacni waxa weeyaan hashiisii alqaswaa la odhan jiray ayuu amray oo faruxilat waa loo kooreeyey lahu nebiga oo fa ataa batna alwaadi toga barhtankiisii ayuu yimid yacni togii waxa weeyaan corana ayaa u yimid halkaa batna alwaadi toga barhtankiisii ayaa u yimid fakhataba annaasa halkaasuu dadkii ugu khudbadeeyo wa qaala waxau yidhi ina dima'akum dhiigagiinna iyo wa amwaalakum xoolihiinnu xaraamun calaykum korkiinna waa idinka xaaraansan yihiin inaad xoolaha kala qaadaan oo dhiiggiinna daadisaan ka xurmati yawmikum haadaa maalinkiinan kani xurmada uu leeyahay oo kale fii shahrikum haadaa bishiinana xurmada ay leedahay oo kale fii beladikum haadaa beledkiinana xurmada uu leeyahay oo kale sida maalintiinan bishiinan beledkiinan ay idinkaga xaaraansan tahay halkaa inaad xoola ku kala qaadaan dhiigna isaga daadisaan sidaas oo kale ayaa meel walba fi lxilli waalxaram ay arrintaasi idinka xaaraansan tahay alaa kullu shayin min amri aljaahiliya markaa nebigu halkaa ugu khudbadaynayo ee togaa waxa weeyaan batna alwaadi halkaasi markaa mawqifkii carafo ma aha waayo nebigu axaadiista qaarkood waa ka ku yidhi dee warfacuu can batni curana yacni waxa weeyaan dhaafa halkaas oo dib uga baxa halkaa togaa la ydhaa curana oon ka mid ahayn xuduudda carafa marka halkaa nebigu markuu ugu khudbadeeyey ee salaadii duhur uu tukiyey iyo casarba jamcan wa qasran iyadoo labadaas salaadood la jamcinayo duhur iyo casar lana gaabinayo oo laba ragcadoodoo duhura iyo laba casara markuu tukiyey ayaa dadku ay u soo baxeen markaa xaggii xuduudda carafa ayay usoo baxayaan marka rasuulku waxa uu yidhi alaa kulli shayin shay walbow min amri jaahiliyati jaahiliyada arrinkeedii ka mid ah taxta qadamaya labadayda lugood hoostooda ayaa mawduucun la dhigay macnaha waa wax la dhaafay oo la baabi'iyo baatilah oo aan qisaasna laysku raacayn magna aan laysku raacayn wax alla wixii dhiig jaahiliyadii hore layska daadiyey mawduucun taxta qadamaya labadayda lugood hoostoodaa la geliyey macnaha wax qiimale oo laysku raacayo qisaas yadiyo midna ma aha weeye wa dimaau ljaahiliyati jaahiliyada dhiiggeedii mawduuca alaa kulli shayin shay waloo min amri ljaahiliyati jaahiliyada amarkeeda ka mid ahaa taxta qadamaya mawduucun lugahayga hoostoodaa la geliyo qiimo ma leh wa dimaau ljaahiliyati jaahiliyadii hore dhiigageediina mawduucatun lugaha hoostoodaa la dhigay oo waa baatil oo qisaas yadiyo midna laysku raaci maayo wa ina awala damin dhiigga ugu horeeya adacu aan dhigaye baatilkoo min dimaa'ina dhiigageenna ka mid ihi damu ibnu rabiicata bni alxaaris ibni cabdilmualib waa in adeerkiibu ah dhiiggii ibnu rabiica ibnu alxaaris weeyi kaana mustardican fii bani sacdin waxaa naas nuujin jiray oo lagu naas nuujin jiray nimankaa reer bani sacad dhexdooda iyagaa naaska nuujiyey faqatalathu hudaylun nimankaa reer hudayl ayaana dilay markaa dhiiggiisii wax kasoo qaad ma leh kii ugu dhowaabuu ka bilaabay wa riba aljaahiliyati jaahiliyada ribadeedii horena ay isticmaali jireen mawduucu weeyi mid la dejiyey oo baatil ah wa awalu riban adacu ribada ugu horaysa ee aan baabi'inaya ribaana ribadeenni weeyi ribaa cabaas ibnu cabdilmualib waa adeerkii cabaas ibnu cabdilmualib ribadiisii weeyi fainahu mawduucun kulluh waayo kaasoo dhammi waa mid la dejiyey oo la baabi'iyoon qiimo lahayn fattaquu llaha ilaahay kaga baqa fi nisaa'i dumarka fainakum idinku akhadtumuuhunna waxaad ku qaadateen dumarka biamaani illaah ilaahay ammaanadiisaad ku qaadateen oo wastaxlaltum waxaad ku xalaashateen furuujahunna xubnahooda tarankana bikelimati illaah ilaahay kelmadiisa ayaad ku xalaashateen oo dee meherka sharcigeed ku xidheen diintaa isku kiin bannaysay walakum waxay leeyihiin walakum waxaad leedihiin raggiyow calayhinna dumarka waxaad xaq ugu leedihiin allaa yuutiina inaanay ku fadhiisin furushakunna gogashiinna iyo furaashyadiinna axadan takrahuuna qofaad necab tihiin qof aydaan raalli ka ahayn gogashiinna inaanay ku fadhiisin ayaa xaq ugu leedihiin fain facalna daalika hadday sidaa yeelaan oo ay cid aydaan raalli ka ahayn guryihiinna soo geliyaan fadribuuhunna garaaca darban garaacis hayra mubarixin aan dhibaato badan lahayn oon mashaqo iyo culays badan aan lahayn oo edbinuuna garaaca walahunna markaa darbigu dee inuu yahay wasiila min wasaa'ili ta'diib laakiin aan lagu xeel dheeraan waayo iminka jaahiliyada casrigan jaahiliyadii hore qadiimka ahayd waxaa ka daran jaahiliyada casrigan gaalada ayaa ka sii daran oo qawaacidda gaalada maxaa ka mid ah ay yacni dadka muslimiinta qaarkood ku ta'asureen inaan gacanba la qaadi karin oo darbigu uu xaaraan yahay oon ilmaha yar la garaaci karin oon dumarka la edbin karin waxay ku leeyihin waa yani hadal iyo wada hadal mooyaane yani laakiin gacani ma jirto iyagu markaa de waxay soo arkaan taqadum iyo horumar laakiin sida saxdii waa sidaa sharcigu uu tilmaamay in gacantu markii loo baahdo la adeegsanayo laakiin lagu adeegsanayo dee biadab si dhexdhexaada oo dee waxaa lagu xidhay darban hayra mudarix heeniina dee wax bannaan ma aha gudka loo soo qaadanayo in la yidhaha gacanba lama fiiqayana iyaduna dee waxa weeyaan jira ma aha sida saxiixina waa alwasat bayna alamrayn labada arrin sida udhaxayse wasadka ah ayaa bannaan in gacanta markii loo baahdo si dhexdhexaada loo adeegsan karo walahunna laakiin ilmaha lalama hadli karaba oo gacan lama saari karo waxa weeyaan taasi wax jira ma aha walahunna waxay leeyihiin dumarkii calaykum dushiinna ku leeyihiin raggiiow ila idinku xaq baad ku leedihiin iyana xaq bay idinku leeyihiin risquhunna arsaaqadoodii in la masruufo iyo wa kiswatuhunna hugoodii in la arratiro bilmacruufi wanaag baana idinku leeyihiin yacni waxa weeyaan hugooda iyo hungurigoodaba dee xaq bay idinku leeyihiin arradbeelka iyo masruufkaba waqad taraktu fiikum waxaan idinkaga tegay baa rasuulku yidhi maa shay lan tadilu aydaan hallaabayn bacdahu dabadee in ictasamtum bihi haddaad cuskataan kitaabullaahi kitaabka alla weeye wa antum idinka tus'aluuna canii waa laykiin weydiinayaa wa antum idinka tus'aluuna canii waa laykiin weydiinayaa oo waxaa la odhanayaa ma idin soo gaadhsiiyey famaa antum qaa'iluuna war maxaad leedihiin rasuulkii baa sidaa ku leh saxaabadiisii qaaluu waxay yidhaahdeen nashhadu waxaanu qiraynaa annaka qad ballagta inaadna soo gaadhsiisay oo wa addayta aad xilkaagii gudatay oo wa nasaxta aad noo nasaaxaysay fa qaala dabeed waxa uu ku tilmaamay nebigu biusbucihi fartiisii assabaaba murdisada ahayd waa farta assabaabada murdisada aynu idhaahno ama almusabbixa ee tawxiidkana lagu ishaaro taasuu nebigu ku tilmaamay waxa u yidhi wa antum tus'aluuna canii war waa laykiin weydiinayaayo famaa antum qaa'iluun maxaad leedihiin maxaad odhanaysaan qaaluu waxay yidhaahdeen nashadu waxaanu qiraynaa annaka adigu rasuulkii allow qad ballagta inaadna soo gaadhsiisay oo wa addayta xilkaagii aad gudatay oo wa nasaxta aad noo naseexaysay fa qaala waxa uu ku tilmaamay nebigu biisbucihi fartiisii assabaaba murdisada ahayd yarfacuhaa ila asamaa isagoo samada kor ugu fiiqaya wayankutuhaa ila annaas marna dadka ku soo foorarinaya allaahumma ashhad allaahumma ashhad allaahumma ashhad saasuu lahaa yacni marna kor buu u fiiqaya farta marna dadku saa ugu soo foorarinaya ilaahu ka markhaati ahow waxau rasuulku lahaa marka allaahumma ashhad allah yow markhaati ka noqo allaahumma ashhad allah yow markhaati ka noqo salaasa maraad saddex jeer uma adana dabeed waa aadaamay uma aqaama dabeed waa aqiimay oo rasuulkii wuxuu amray in la adimo la aqiimo fasalla duhra duhurkiibuu tukiyey markaa laba ragcadood uma aqaama dabeed waa aqiimay oo fasalla alcasra casarkiibuu laba ragcadood tukiyey walam yusalli baynahumaa shay-a dhexdoodana waxba ma tukan oo wax sunna'a ma tukanin uma rakiba rasuulu llahi dabeed rasuulkii ilaayaashiisii ayuu fuulay sala allahu calayhi wasalam xataa ata almawqifa mawqifkii carafa ilaa uu yimid fajacala waxa uu ka yeelay batna naaqatihi hashiisa caloosheedii waxa uu ka yeelay alqaswaa ee la odhan jira alqaswaa ila asakharaati xagga dhagaxaantaa sallaxee waaweyn ee madmadow ee buurtaa jabaluraxmo la yidhaah salkeeda ku sugan dhagaxaantaas ayuu hasha caloosheedii ku yacni waxa weeyaan u jeediyey xaggoodii wa jacala waxaanu ka yeelay xabla almushaah yacni meesha bacaadka ah xabligu waa meel quruurux iyo dhagaxaanloo taag ah oo bacaadley ah halkaa markaa bacaadleyda ah ee taaggae dhagaxaanta iyo quruuraxa yareer leh ee ay dadka lugtii mari jireen xablulmushaah halkaa taagga ah dadka lugta ah mari jiray marka halkaa taaggaana waxa uu ka yeelay bayna yadayhi hortiisa wastaqbala alqiblata qibladii ayaanu soo qaabilay nebigu sala allahu calayhi wasalam marka macnaha waxa la qaabilayaa buurta iyo dhagaxaanta ma ahaae halka la qaabilayaa horta waa qiblada ee loo ducaysanaya laakiin buurtani ama sakharaadkani waxay ahaayeen baynahu wa bayna alqibla isagii qibladay u dhexeeyeen oo xagga jihada bari intuu nebigu ka maray buurtan jabaluraxmo la yidhaahdo intuu xaggaa jihada bariga ka maray ayuu sakharaadka dhagaxaantaa waaweyn intuu hashiisii ku soo jeediyey oo halkaa dambe waxa weeyaan isagoo dee hashiisii saaran halkaa uu hasha ku soo beegay ayaa uu halkaa nebigu ku ducaysanayay isagoo qiblada qaabilsan dhagaxaanta iyo sakharaadkaasina ay yihiin baynahu wa bayna alqibla oo yacni dhagaxaanta xaggaa uu ka soo maro xagga qiblada ay ka xigaan sakharaadka iyo dhagaxaantuna marka dee maantaoo kale halkaa nebigu wuu istaagay laakiin waxa u yihi waqaftu haahunaa wa carafatu kulluhaa mawqif halkanaan istaagay carafo xuduudeeda oo dhanna waa wada mawqif maanta markaa dadku waxay isku laayaan halkii inay tagaan dee saddex milyan miyay wada joogsan karaan halkii nebigu ku joogsaday ma ma istaagi karaan marka waxa weeye qofku dee inuu naftiisa dhibo oo israfaadiyo ma aha waa in hadday u suurto gashana alxamdulilah haddii kalena meel kasta oo xuduudda carafo ka mid ah wuu istaagi karaa waanu ku ducaysan karaa istaaguna maaha inuu sare taagnaanayo maantao dhane oo yacni qaayim noqonayoe wuquufka waxaa loo jeedaa in xuduudda carafo ayuu ku sugnaayo kama tegin ama ha fadhiyo ama ha taagnaado ama ha jiifo waa inuu xuduuddii carafo ku sugan yahay isagoo ducaysanayo o digriyayo marka wastaqbala alqiblata qibladii ayuu nebigu qaabilo falam yazal kamuu zuulin waaqifan inuu taagnaado xataa harabat ishamsi ilaa cadeedii ay dhacday oo wadahabat isufratu qaliilan midabkii boorobooraha ama dacarka ahaana u tegay in yar oo yacni cadadu marka ay dhacdo midabkaa sufrada ee jihada ay ka dhacday ku samaysmaa midabkaasina ilaa in yar u tegey xataa qaaba alqursu ilaa cadeedii ay godkii gashay oo baalka ay la gashay waardafa usaamatu usaamana wa ardafa wuxuu fangeliyey rasuulka usaama usaame khalfahu gadaashiisa oo hashii ayuu xagga dambe ka soo saaray wadafaca rasuulullahi rasuulkii alla markaa waa dhaqaaqay sala allahu calayhi wasalam mar alla markii cadeedu ay godka gashay rasuulkii waa dhaqaaqay waqad shanaqa waxaanu ku cidhiidhiyey lilqaswa hashiisii qaswa azimaama hogaanka ayuu ku soo yani waxa weeyaan ku cidhiidhiyo oo xaggaa hore ugu soo hayey si aanay macnaha hashu u degdegin ayuu hogaanka kusoo cidhiidhiyo uu kusoo xajinayey xataa ina ra'saha ilaa madaxeegu la yusiibu uu taabanayaba mawrika raxlihi koorihiisa halka lugta uu kaga soo laabo ilaa halkaa madaxeegu uu taabanayay yacni sida xoogga uu xadhigga usoo xajinayo si aanay hore ugu socon ilaa hasha waxa weeyaan madaxeeguba halkaa uu kooraha lugtiisa kaga soo laabayo halkaa uu madaxeegu taabanayay wayaquulu biyadihi lyumna gacantiisa midigna nebigu waxa uu ku tilmaamaya ayuha annaasu dadkiiyo asakiina asakiina war xasiloonaanta ilaaliya xasiloonaanta ilaaliya waayo dadku maantao dhan markay carrafo taagnaayeen sida daadka ayay mar keliya uga soo rogmadaan oo sida biyaha iyagoo qulqulaya oo dhulkoo dhammi ay dad mooyaana wax kaleba arkayn fara badnaan markaa nebigu waxa u lahaa asakiina asakiina war xasiloonaanta ilaaliya oo si degan waxa weeyaan u socda kulamaa ataa xablan min alxibaal mar kastoo bacaad yani bacaadyadaa ka mida uu soo maro yani meel taag oo dhagaxaan iyo qururuxle mar kastuu ku soo baxo arkaa laha wuu u dabcin jiray arkaa laha wuu u dabcinaya hasha qaliilan in yar buu hogaanka waxa weeyaan usii daynayu u dabcinayay xataa tascada ilaa ay taagga korto ilan hadduu soo hayo cidhiiri bay ku noqonaysaa wuu usii yaro daynayey si ay taaggaa u korto xataa ata lmusdelifata ilaa musdelifo nebigu uu yimid oo fasallaa biha almaqriba waalcishaa maqhribkiiyo cishana halkaa uu ku tukaday biaadaanin waaxidin wa iqaamatayn aadaan keliya laba iqaamadood oo waxa sunno ah marka maanta oo dhan carrafo la taagnaado cadeedu markay dhacdo carrafo waa laga soo rogmanaya waa laga soo gadoomayaa musdelifo marka la yimaadaana maqhrib iyo cisha halkaa lagu wada tukanayaa jamcan wa qasran walam yusabbix mana tukanin nebigu baynahumaa cisho iyo maqhrib dhexdoodana shay a wax sunno ah ma tukanin uma dajaca dabeed waa jiibsaday rasuulu lahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam xataa talaca alfajru ilaa waagii uu baryey oo fasalla alfajra subxii ayaa uu tukaday xataa tabayana lahu subxu ilaa waagii u caddaaday biaadaanin wa iqaamatin aadaan iyo iqaame ayaa uu ku tukaday habeenkaa xataa qiyaamkii iyo tahajudkii nebigu uma kicin waayo tacabkii iyo daalkii dee maalintii oo dhan lasoo taagnaa markuu seexday subxi unbuu u kacay uma rakiba alqaswaa dabeed heshiisii ayaa uu fuulay nebigu xataa ata almashcara alxaraam ilaa buurtaa laydhaha mashcarulxaraamka ee musdelifo ku taalla uu rasuulku yimid faistaqbala alqiblata qibladii ayuu qaabilay oo fadacaahu alla ayuu baryo wakabarahu waa weyneeyo wahallalahu waa tahliishaday oo wawaxadahu ilaahay waa keliyeeyey oo takbiirtii iyo tahliishii iyo waxa weeyaan tawxiidkii ayaa u akhriyey falam yazal kamuu zuulin nebigu waaqifan inuu taagnaado halkaa mashcarulxaraamka waa subaxii tobnaade xataa asfara jiddan ilaa aad dhulkii u caddaaday oo yacni caddaan u noqday dhulkii laakiin weli cadeedii aanay baalka la soo bixin fadafaca waa dhaqaaqay nebigu qabla an tatluca shamsu cadeedii intaanay soo bixin buu u dhaqaaqay xaggii mino oo wa ardafa wuxuu hashiisii fangeliyuu xagga dambe soo saaray alfadal ibnu cabbaas fadal ibnu cabbaas ayuu xaggiisa dambe soo saaray in adeerkii ah wa kaana rajulan nin baanu ahaa fadal xasana shacri tima qurux badan abyada oo cad wasiiman oo qurxoon falamaa dafaca rasuulu llahi rasuulkii alla markuu dhaqaaqay marat bihi waxaa soo martay ducunun haween gaadiid ama awrtoodii saaran oo lagu wada ayaa soo maro yejriina ordaya oo gaadiidku la yaacayo fatafiqa alfadlu fadal oo dee nin dhallinyaro ah oo caadada dhallinyarta weeye fatafiqa waxa uu gudagelay markaa alfadlu fadal ibnu cabbaas yanduru ilayhinna haweenkii soo maray inuu eego ayuu gudagalay fadal fawadaca markaa waxa uu dhigay rasuulullahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam iyada uu gacantiisa ayaa uu dhigay calaa wajhi lfadli fadal ibnu cabbaas wejigiisa ayuu nebigu gacanta saa u saaray si aan u arag dumarka faxawala alfadlu fadal waxa uu leexiyey wejahu wejigiisii ila shiqi alaakhari dhinacii kale yanduru isagoo ka eegaya xaggii kaleo haddana wejigii u jeedsaday isagoo eegayo dumarkii yacni waxa weeyaan arkaya xataa ataa ilaa uu rasuulku yimid markaa faxawala rasuulu llah rasuulka ilaahay waa soo leexiyey haddana sala allahu calayhi wasalam yada uu gacantiisii min ashiqi alaakhari dhinacii kale ayuu haddana ka soo leexiyo calaa wajhi alfadli wejigii fadal ayuu haddana gacantiisii saaray yasrifu wajhahu wejigiisa isagoo ka soo leexinaya min ashaqi alaakhari yandur dhinacii kale uu ka eegayana isagoo haddana ka soo leexinaya oo fadaloo nin dhallinyara kolba dhinaca uu nebigu gacanta ka saari uu ka soo leexiye maayo dhinaca kale ayuu ka eegayay nebiguna wuu ka soo leexinayay oo dee araggu waa fitna qofku waxa weeyaan dhibaya xataa ataa batna muxasirin ilaa togaa yacni muxasir la yidhaahdo bartankiisa nebigu uu yimid oo faxaraka qaliilan waxoogaa buu markaa degdegay yacni halkaa togaa muxasir la yidhaahdo markuu bartankiisa marayo ayuu socodka yaro kordhiyey uma salaka dabeed waxa uu maray nebigu aariiqa alwustaa ariiqa dhexe allatii dariiqaasoo takhruju cala aljamrati alkubraa jamrada weyn ee maalinta tobnaad la tuurto waddada ku baxda jamratlkubruhu waa jamrada la yidhaha jamratlcaqaba ee xagga maka u xigta waana jamrada keligeed la tuurto maalinta tobnaad labada kale lama tuurto taasoo keliya maalintaa la tuurtaa marka waddada jamradaa ku baxaysaee ku toosan ayaa nebigu maray xataa ata aljamrata ilaa jamradii uu yimid markaa buurtii keli ahayde maalintaa la tuuranayay ilaa uu yimid allatii taasoo cinda shajarati geedda agteeda ku sugnayd geed weyn baa ku ag yaallo iminka waa la gooyey faramaaha dabeed nebigu waxa uu ku tuuray bisabci xasayaatin quruurux toddobaa ayuu ku tuuray yukabbiru isagoo allaahu akbar le maca kulli xasaa quruurux kastoo minhaa quruuruxyadaa ka mid a quruuruxaasoo mila xasalkhadfi finiinka quruuruxiisaoo kale ah yacni quruurux yaryaroo finiinka yacni farta iyo suulka lagu tuuro leeg ama xabadda fuulka ama arabkida ah ama xubintaa in leeg yacni dhagax weynoo dee waraaba tuurana ma aha wax yar oo dee gacantuba aanay qabanayna ma aha laakiin mila xasal khadfi dhagaxa quruuruxa farta iyo suulka lagu tuuro leeg ama xabadda haruurka ama fuulka ah yani waxa waxaan u jeeda arabakida ka yar waaweyn dee garowyararaha marka mila xasal khadfi waxa weeyaan quruuruxaa finiinka leeg ayaa uu ku tuuray toddoba midh mid walba isagoo leh allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar isagoo leh bismi illaahi waxba la raacin maayo waayo dee yusami allah wa yukabir lama odhane yukabir unbal yukabirna dee waa allaahu akbar bisinka markaa lama raacinayo ramaa markaa mila xasa alkhadfi ramaa waxaanuu ka tuuray min batni alwaadi yacni togaas bartankiisa ayuu ka tuuray oo dee waxa weeyaan can yasaari ljamra jamrada jamratlcaqaba bidixdeeda ayaanu ka xigay togu uma insarafa dabeed waxa uu u kacay rasuulka ila almanxar meeshii hadyiga lagu qalayo fanaxara waxa uu ku gowracay alaaan wa sitiina saddex iyo lixdan geela ayuu biyadihi gacantiisa ku dhuundhaw bimacnaa isagu ku gowracay yacni naxriga waa dhuundhowga geela dee halkaa dhuunta marka waxa weeyaan ee laga qalo dabxiguna waa gawricii caadiga ahaa markaa saddex iyo lixdan halaad ayuu gacantiisa ku qalay nebigu sala allahu calayhi wasalam waana da'diisu intahay saddex iyo lixdankaas waana intii uu isagu dulxulayfe ka soo kaxeeyey uma acطaa caliyan dabeed cali ayuu siiyey radia allahu canhu oo fanaxara calina wuxuu qalay maa habara dee wixii ka hadhay hadyigoo toddobiyo soddonkii kale wa ashrakahu waanu ka qaybgeliyey cali fii hadyihi nebigu hadyigiisiibuu cali ka qaybgeliyey oo kaga qalay uma amara dabeed wuxuu amray nebigu min kulli badanatin hal walba bibidcatin qayb hilibkeeda ka mida in laga soo qaado oo fa jucilat markaa waxaa la yeelay fii qidrin dheri yacni hal walba inta waslad iyo waxoogaa laga soo gooyey ayaa dheri laysugu keenay hilibkii oo dhan iyadoo hal walba wax laga soo jaray fa tubikad halkaasaa lagu markaa kariyey faakala markaa way ka cuneen rasuulkii iyo caliba min laxmihaa hilibkeediiba wax ka cuneen wa shariba min maraqiha maraqeediina waxbay ka cabeen ruuxa xaajigu markaa hadigiisa inuu wax ka cuno ayaa meesha ku jirta waxa kalena uu sadaqadaysto uma rakiba rasuulullahi dabeed rasuulkii alle hashiisii ayuu fuulay sala allahu calayhi wasalam oo fa afaada ila albeyti kacbadii ayuu ku soo noqday oo dabeed tawaafulifaadihi rukniga ahaa ayuu tawaafay fasallaa bimakata maka waxa uu ku tukaday markaa aduhra duhurkii oo faataa bani cabdilmualib ree bani cabdilmualib ayuu u yimid rasuulku yasquuna marka waa cabaas iyo dee raggii la midka ahaa adeeradii yasquuna calaa zamzama iyagoo zamzamkii dhaaminaya oo ceel agtiisa ah intay waadaanta ay kaga soo daraan ceelka zamzam ay meel ay ugu talagaleen biyihii ku dhaaminayaan si dadku ay uga cabbaan zabiibna iyagoo ku macaanaynaya zamzamka oo dee siqaayada ayay lahaayeen bani cabdilmualib waana fadli iyo arrin ay dadka dheer yihiin waa shaqo aad iyo aad u sharaf badan faqaala markaa nebigu waxau ihi inzicuu bani cabdilmualib ey yaa bani cabdilmualib reer cabdilmualibow soo jiida waadaantoo biyaha soo daro oo dhaamiya falowlaa an yaklibakum annaas haddaanan ka baqanayn dadku inay idinka xoogaan calaa siqaayatikum waraabintiina aad dadka zamzamka waraabinaysaan waa shaqo sharaf leh inay dadku idinkaga xoog roonaadaan haddaanan ka baqanayn lanazactu macakum waan idinla soo jiidi lahaayo biyaha waaban idinla dhaamin lahaa laakiin waxaan ka baqayaa rasuulkii ilaahay oo biyaha soo jiidaya markay arkaan inay dadku isku laayaan oo nin walba u yidhaahna waan soo jiidi waayo saxaabadu wax alla waxay arkaan rasuulka oo sameeyey way u kala dheerayn jireen ficilkiisa si ay ugu daydaan fanaawaluuhu markaa nabiga waxay u dhiibeen dalwa waadaan ay biyihii zamsamka ku soo jiideen ayaa ay nabiga u dhiibeen oo fashariba minhu nebigu markaa waa cabbay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam